waad ku mahadsan tahay inaad dhegaysato radio s b s faah-faahin dheeraada oo ku saabsan sida loo dhagaysto barnaamijka oo dhammaystiran booqo s b s dhibccom dhibicu xariijin soomaali
nuxurkiisu wuxuu ahaa xasan muxuu ahay waa tii afar iyo labaatankii bisha madasha hogaamiyaasha qaran ay soo saareen qodobo qodobadaasuna waxay jebinayeen intooda badan dastuurka qaranka ee inoo qoran bay jebinayeen marka adigu arrinta waad la socotaa madasha qaran m h q la baxday inay baarlamaankii sagaalaad hawshiisa la wareegtay sanadkii hore dawaan sharciyeed haysanin oo aan laga ansixin laftooda baarlamaanka la marin marka waxyaalo badan uu iska jirin laakiin waan ka aamusnay inay arrinta ugu muhiimsan waxay ahayd qodobka toddobaatan saddexaad oo dastuurka ma u ogola in konton iyo afar la dhaafiyo xildhibaan aqalka sare waayo wuxuu saldhig ku yahay sideed iyo tobankii gobole inoo dhisnaa sagaashan iyo kowdii oo min saddex mudane loo ogol yahay kaasu taasay ahayd arrinta kale oo saameyn kale oo ay u kaliftay inaan ka jawaabana waxay ahayd in nin musharax ah oo madasha kamid ah sida madaxweyneha hadda kusimaha ah ra-iisul wasaare raggaas oo dhan ba ah rag iyagiiba ku jiro doorashada inay musharax kale u yeedhiyaan muxuu ahay conditionskii iyo shuruudihii uu ku tartami lahaa sida lacagtan soddonka kun labaatan xildhibaan oo cid kala dooran la imo arrimahaas waa arrimo keyr sharci adduunka caalamka laba ninoo tartamayso ninna wax dictate garaynayo ku yeeriya ninka kale ma soo marin arrimahaas waxaa iska lahaa anaga aragtideyda dhaartaa la daahiyey muxuu ahay koorma way ku filaayeen xildhibaanada qaranka labada gole saasaa markay u kaliftay inaan qeexo aan kasoo horjeesto muxuu ahay mowqif adagna ka istaago arrintan ugu dambeysay afar labaatankii ahayd warmutiyeedkii saasay ku dhacday xasan waa garta marka haddaan kala qaadno qodobka toddobaatan iyo saddexaad aad ka hadashay oo ah inaan dastuurku ogoleyn in la kordhiyo xubnaha aqalka sare dadka qaar baa qaba in xaaladda hadda soomaaliya ku jirto xaalad caadiya inaysan ahayn nidaamka dowladda iyo sistamka uusan deganayn marka looga dan leeyahay in lagu qanciyo beelaha qaar oo markaasi cabashooyin ballaaran ay ka yimaadeen taas ma iskuu muuqan ii muuqata oo qoraalkayga khatimkiisu uu ku jiraa inaan soo dhaweynhayo in beelaha waqooyi cabashooyin ka yimaadeen iyo khilaafka puntland la xaliyo iyadoon qodob loo jebin waxa caalamku isku raaca waa dastuur dastuurka sidiisa waxa wax ka bedela ama curiya ama muxuu ahaayey wax ka bedeli kara oo sidau inoo qorahayo qodobka toddobaatanaad baarlamaanka baarlamaanna ma joogin muxuu ahay weyl lama dhaarin maxay ahaydey madashuna ma sharceysno oo lama marinin baarlamaan siduu xeerku qabo guddi kasta oo madax banaan dalka waa in baarlamaanka la mariyaa si sharciyadu u helo arrintaas waynu ka dherigsannahay ma ayna soo marin soomaaliya ma dhicin marka waxay ahayd in lala sugo haddii la furfurayo haddii kale waxay ahayd in muxuu ahaayey wakti kale laga laakiin in loo jebiyo anuu marna ma qabo si loogu raaligeliyo ama beel ama maamul waa in wixii ay ahaadaan wax muxuu ahay qeexan wax kaloo kasta ha la sameeyo waxa weeye kow iyo tobanka ayay ahayd qaabka loo isticmaalayo haddii wax laga soo qaadayo maamul kaloo wax la siinayo waxaasoo dhan baa lagu xallin kara laakiin anigu waxaan si adag uga soo horjeeda hawshaa waxaa iska leh baarlamaanka laakiin ma aynan ahayn nolosha waa garta midaan kale oo ah soddonka kun iyo labaatanka xildhibaan waxaan isleeyahay horta si rasmiya looguma dhawaaqine waa arrin dabcan hadda suuqa ku jirtaan isleeyahay miyaysan ahayn laftigeedu nidaam lagu kala reebi karo xildhibaanada musharaxiinta aada u faraha badan oo isa soo sharxaysa ma waxaad diidan tahay inay ka timid shuruudo ka timid ah raggan aad leedahay way sharaxan yihiin mise sideedaba waa nidaam khaldan baad leedahay in arrintaas lasoo rogo maya nidaam khaldan ma aha nidaam dastuuri ah oo waxa weeye ay iska leeyihiin nimankan la yidhaahdo waxaa iska le baarlamaanka laakiin muxuu ahaa muxuu ahaayey nimanka la yidhaahdo madasha qaranku afka way ku dhufteen lacagta iyada ah waxaa khaladka weyn sii ah in la yidhahdo labaatan xildhibaan oon cid kala dooran kala imo waxaad moodaa in lasii rabo in lasii caddeeyo waa musuq cusub oo la yidhaahdo labaatankaasi hebel bay u socdaan ha dhowto oo lasii kala bayaansado xildhibaankiina ihaanay ku tahay qofkiina difficult waxay ku ahaanaysaa dhib bay ku ahaanaysaa waayo waxa weeye doorashadu gacantaag maaha doorashadu waa cod lagu ridayo meel gacantaag maaha marka looma baahna dhinac in lasii ogaado xildhibaanku dadka uu haysto muxuu ahay qofka wax raadinaya dadka uu haysto xildhibaanada uu haysto ninka xukunka raadinaya looma baahna in la ogaado sharciyad ma aha waxay ka hor imaaneysaa muxuu ahaye security-gii qofkii bay ka hor imaaneysaa nabadgelyadiisi amnigiisii lacagtii toban kun bay ahayd muxuu ahaye laba kun laba iyo toban wixii wax lagu kordhinayo badanaa markii la dhaariyo sida sharcigu yahay baarlamaanka qofka ugu weyn bay qabsadaan qofkaasu muxuu ahaye wuxuu diyaariyaa usbuucaas in speaker la doorto hadhowna waxaa la sameeyaa guddi doorasho marka baarlamaanka doorasho guddi doorasho guddigaasaa sharciyad haysta muxuu ahaye sida ay qorayo qodobka laba labaatanaad oo sharciyaga ay aan kus ku sameeyay meesha firqi islaam muwaadin kastana waxaa leeyahay in la doorto lama doorto laakiin guddiga wax sameeya oo astaynta sameeya ama lacag ama xildhibaan lala yimaado ama afar ama shan wax lala yimaado laakiin aan la dhihin oon cid kala dooranin conditionskaas oo dhan ba waxaa sameeya baarlamaanka waxaan kasoo horjeedaa in muxuu ahaye nin musharax ah oo nimanku boqolkiiba konton sideed nin baan filayaa inay yihiin boqolkiiba konton oo maamuladii markaad isku darto mas-uuliyiinta dowladda dhexe waxay u taagan yihiin xukunka dalka taasu marka ma noqonayso muxuu ahaye fair ground ma noqonayso arrin siman ma noqonayso annagoo kale dadkii aan ku jir resourciga haysanina banaanka jooga shaqada waa gartay marka laga reeba inaad tahay musharax u taagan jegada madaxweynenimo sidoo kale waxaad guddoomiye u tahay madal isbedel doon loo bixiyey isku mowqif ma ka tihiin arrimahan hadda aad warmurtiyeedka kusoo bandhigtay imise qof bayse ka kooban yihiin madashaas isbedel doonka oo aad madaxda ka tahay guddoomiyaha ka tahay
madax mada maxaa anugu isbedel doonku waxaan ka ahay xisbiga isbahaysiga isbedel doonka kaas waa rays madashaanuna waa collision for change ama isbedel doonka oo ah niman siyaasiyiina isugu jira madaxweyneyaal maamullo isugu jira ra-iisul wasaarayaal iyo isugu jira wasiiro hore iyo siyaasiyiin iyo golo shacab kuwa hadda iyo kuwa horeba isugu jira weye madaxan structurena ma lihin waxaanu ku midaysannahay wax madax noo ah ma jiro waan wada shaqeynaa c f c baa leedaha collision for change laakiin halka ayayna isku khaldanin anugu xisbiga isbahaysigaan ka ahay mxuu ahay guddoomiye u ahay iyaga member baan ka ahay afkooda kumaan hadlin waxaan leenahay muxuu ahaaye letterhead arrintu maadaama ay deg deg ahayd isku meelna aanaan wada joogin oon baahisannahay awal waraaqaaan soo saari jirnay waxaan ku saari jirnay c f c collision for change isbahaysi ah marka ma aana isticmaali karin maadaama keligay ahaa saasaan go-aan ku gaaray anugu inaan iskay mowqif oga qaato waa garta marka cabdulaahi cilmi moog ahaan musharax madaxweyne markaad tahay maxaad usoo bandhigaysaa shacbiga soomaaliyeed gaar ahaan xildhibaanada iyagu hadda cod ka leh oo aad uga duwantaha musharaxiinta kale maxaa kuu siyaasada maxaad wax ka qaban lahayd haddii aad nasiib u yeelatid in lagu doorto jegada madaxweynenimo xasan waxa weeye dal baan nahay anigu waxaan aaminsanahay dal haddaan nahay inaanu dal mida iyo dad walaala ah aan maxaa ahay isu keeno dalku wuxuu u baahan yahay in lagu soo celiyo rukniyo kala duwan buu leeyahy in lagu soo celiyo nabadda ugu horeysa amnigana waxaa ii dheer maxaa nolosha civilka ah waxaa ii dheer inaan ahay background aan ciidan ahay oo nin cornel aan ahaan jiray dowladdii hore marka amniga xoogaal baan u ahay wax badan baan ka qaban karaa waxaan kasoo horjeedaa in dal inagoo xor ah la yidhaahdo hebel dowlad heblaa wata oo looga yeero oo muxuu ahaayey annagaa dhaqaalo kugu bixina la yidhahdo ama dowlada deriska oo afrikaana ay yidhaahdaan hebel baan wadana hebel hala taageero waa inaynu ka madax banaanaana in talada dalkeena dad shisheeye ah ay ku yeeshaan lug ku yeeshaan arrinta anigu waan kasoo horjeedaa waxa weeye waan baahanahay baktiga looma cuno waa run waan jirecsannahay lix iyo labaatan sana ka bacdi macnaheeda laakiin ma aha in aanan anaku dowladnimo samaysan karin inaanaan isku kalsoonaan karin inaanaan xuduudanada ku filan inaan xidhno ama aanan nabad soo celin karin dalka waxa weeye haddii rabitaan jiro waxa weeye nimanka nabadiidku niman badan maaha waa laga saari karaa waxaan haynaa qaabkii waxaan haynaa dadkii skiilka lahaa oo saraakiisha lahaa academica in la keeno marka lakin haddii shacabka hataa soomaaliyeed meeshaan jooga xamar weye haddii muxuu ahaay ganacsatadeeda iyo soomaalinimo loogu sheego la dalkaan isxoreyna hawey way ku bixin lahayn dhaqaale laakiin waxay ogyihiin musuqa baahisan muxuu ahaay wixii gacanta dawladda galaa inay meel khaldan galahayaan waxaan rabnaa inaan cadaalad sameyno meesha laga layahay laga baaba-ay waxa weye justiceka justiceka waxaweye intaad qofka intoo dambiilaha maxkamad maanta istaajiso iyo adoo taagan weli dhinaca kale ka baxaya oo muxuu ahaay adoo taagan weli marka waxaweye waa in la dhiso laamihii cadaaladda la soo celiyo midna aan kuu sheego qof soomaaliya intii maxaa uu dulman yahay ama minority ha ahaado ama ha laga badnaado meel ha joogo waddankaanu isuma imaanayo waayo wax ugu yaroo kuu dhimi karo waa inuu kugu soo daaho albaabka uu furo nabadiidka uu yidhaahdo aan wax kale kuma dhimi kara intaasan kuu dhimayaa
waad ku mahadsantahay inaad dhegaysato raadiyaha s b s toos u dhegaysa barnaamijka habeenada arbacada iyo jimcada tobanka fiidnimo ama kaga soo cesho website-ka iyaga iyo s b s radio app booqo s b s com au xariijin soomaali